tartankan balooniga lugto ee ka daahfuray xaafadda howlwadaag ee magaalada baydhabo ayaa ah tartan sanad walba la qoobado welina sanadkan uusa sii gaaran iyaga oo xambaarsan muhiimad weyn maadaama iyo ka qayb galaayaan labaatan kooxood oo laakashan xuray xaafadda howlwadaaga daahfurka tababarkii weliba lagu bilaabay ciyaar xiise leh oo dhex martay lama kooxood midnimo iyo alwadan haana soo sanadkan laanxulid iniyo nagdan kooxaha furitaanka tartanka iyona ciyaartooyda waxaa ka bandhigeen ciyaar hufun oo hajiidatay daawadayaalka ciyaarta kooyanga gudoomiyaha dhallinyarada xaafadda howlwadaag ee magaalada baydhabo maxamed macalin ee ku hadalay furitaanka tartanka usoona kooxaha ka dhiirigelinta ciyaar wanaag iyo habandhikaana ugu horeyn ilaahay maadan sugnaati ilaahagaasoo geedka dhammaantaan uno caafimaad qable meelini wada kulmi tan kale geedka maybaani iska koynay ka dhallinyaro ahaan ka maamul dhallinyaro xaafadda howlwadaag ahaan koob oo markaasaydi isdhexgalka dhallinyarada xaafadda howlwadaag lanka magaadaray oo geedka ku qiib gaadada doonaan hoob ilaahay er ilaa labaatanaada ku qiib gaadada doonaan koobkaasoo muddo hor insheegada may leeraay muddo todoba bilood oo kale lanka qobana insheegada may leeraay garoonka xaafadda howlwadaag geeka ilaahay insheegad may leeraay nasiibka ninka weeli ini koob taariikhsiyeed belisiyada lamada kun labaatan shantuuna nin qobsooma saasoo kale mahadguud ilaahay sugnaati tan kale may baan suunka mahadnagaane walaalin saciido oo geeki insheegad may leeraay ini koobkan qobsooma ninka dadaali waana may leeraay garabnaysiidi ini markaasaytiyeena koobkii dhalinyaradii xaafadda olwadaageeda an dhegda se markaasayti marwelba insheegadeeda an dhiirigelido qiiban ku qaadata yeena may baalanaa mahatasi mahata ku dirtoylena saasoo kale mayba antuunku mahadnagaane lamaha ammaankii iyonaytii maamulka xaafadowlwadaag guud ahaantii oo iyona se markaas wada jira insheegada may leeraay nin kula shaqeeya hayaan ini koobkan si qurux badan ninka bilaawdo haddii ilaahay si qurux badan ninka dhammaada dhalinyarada naadiyaasha tiimkana mayba an sheegay marwelba iniyo may leeraay qiib ku haadan sidii markaasayti insheegada ka hormari lahaayeen isdhexgalka iyonaytii guud ahaan insheegada may leeraay qiibajo qiiban ku haada badan marwelbina insheegada ciyaar qurux badan habandhikan yoona nagadan haani marwelba insheegada laga taladi oo ciyaartoy qurux badan marwelba insheegada ha ku batisiyo ka nagada fadan walaalin saciidagna mayba lana jazaakum allahu khayr aljazaak lana marwelba langad amale boqolaal mase lamado mase diido mase afarto ad amalen iyad iyada insheegada may laraay ninka fayla haada fadan sida marwelba adan garab surmaaso markaasaytii nin dhiirigeliyaasa tangna insheegada may laraay kow makin haada doonto kolba marar badan hoo biilaar ini saasoo kale koobkii ninka dhegda insha allah yaa sii rajeeyana marka eediyadan ka farxasagna ini koobkan si qurux badan ninka bilaawda si qurux badanna ninka dhammaado rajeeyana insha allah eediyadan maasintiin kabkabtanada lamada kooxood oo laga bilaabay tartan ciyaareedkan iyo dareen shooyana ku hadaleena mayba waa kabtanka alwadaha mayba waa geeg mayban indaa furmay tartankii ama koobkii xaafadda holwadaag marku mayba waa galabtuna mayba waa una dheelayn tan kale mayba waa garoon guuldaray guulwaan kale markun lamadii hoobatiya aan ahayn batiya ka qanacsan insha allah kulamada hadda dareer may rajaaya insha allah intii aan mayba waa koobka aan qaado intii kulamadan mayba rajaaya intii aan mayba waa badi insha allah geeyka mayba waa xamaasaday mayba waa mayha kooba kor boqolkiiba boqol zayd xamed xamaasaday zaayido marku mayba waa taasna mayba waa mayba mayba ngata xamaasadaasna mayba waa koobka xaafadda lakahay markiniyo mayba laa galabtuna insha allah mayba rajaaya guula rajaaya insha awalan anoo liyarow magacaay cali cabdiraxmaan xasan tiimku ka tirsan tiim midnimo geego miinaha waysingeera lahaay wareegii aata la bilaabay unini daafuraay ma uni bilaab uni calafkaan nagani uni bilaab wayanka mahadnagay walaalkay maamuud iyo guddigay gudoomiye dhammaananka mahadnagay ma oo wareegan ningowden farxadday geegi maha koogu kormaa farxadday zaa'ida farxad iyoon way babaaqan daray sidii un hata wanaagi un hata ka dheelayn leeyo inti ka dheelan wal khalalaasay iyo un samayn iyaa anka dareemaa tartankan yaa muddo dareero doona iyadoona kooxaha ku guulaysadana kaalmaha koowaad ilamaad heli doonaan abaalmarin qaali ah tartankan waliba lanku gollayaa korunqaadowka nabadiyo isdhexgalka dhallinyarada